runtii waxaana horyaala howlo aada culus ee saddexdan bilood soo socota waxaa la geli doonaa wakhti aada u adag oo xasaasi ah ee loo baahan yahay in wadajir iyo midnimo soomaaliyeed ee looga gudbo ayaan rajeynaa insha allahu Een, ee, dabcan marka waxaan rajeynayaa in hadda loo gudbo ee, qaabkii ee, loo soo dooran lahaa labadii aqal aqalka sare iyo aqalkii hoose Ee, dabcan loo gudbi lahaa doorashadii madaxda ee iyadoo wakhtigeeda runtii lagu qabanayo ee, ee, puntland waxay ee, martiqaadaysa casumaysa madaxa soomaaliyeed shirkii madasha ayaa ka dhici doona ee, bishan dhammaadkeeda iyo bisha soo socota bilowgeeda ee, magaalada caasimadda ah ee garoowe Ee, dabadeedna waxaa dhici doona runtii aan rajeynaa shirkii dastuurka isna inuu ka dhaco garoowe marka annaga reer puntland waxaa loo baahan yahay runtii in aanu u diyaar garowno barnaamijyadaas culus ee nagu soo socda annagoo ilaalinayna midnimadeenna iyo wadajirkeennana ilaalinayna